madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu maanta ka qaybgalayo furitaanka kalfadhiga baarlamaanka puntland oo ay sidoo kale kasoo qaybgaleen qaar ka mid a xildhibaanada puntland ku matala dowladda federaalka iyo marti sharaf kale waxaa golaha wadatashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda soomaaliyeed danteeda ah puntland meel danta soomaaliyeed lagu hayo kamana tegayso kamana tegi doonto haddii lahayn laakiin waxaa noo soo baxday golaha wadatashiga qaranka hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay waxay puntland mar walba garab taagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo inay puntland garab iyo gaashaan ugu noqonayso dowladda jubbaland oo goosatay inay doorashadeeda sida sharciga iyo nidaamkeedu yahay ay ku qabsato waxaan ku boorinaynaa guddiga doorashada ee jubbaland inuu doorashada puntland jubbaland qabto waxaan ka xumahay muddodheersiga horey u dhacay oo runtii xilligaas inaan annagu ka hadalno aysan munaasab noo ahayn duruufiyahaan ku jirnay waxaan maanta halka rabaa inaan farriin uga diro dhammaan mas-uuliyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah mas-uuliyad baa ka saaran ilaalinta dastuurka ay lagu doortay dastuurka dowladaha puntland iyo galmudug iyo hirshabeelle waxaa mas-uul ka ah madaxda loo doortay ee dowladahaas dowladda federaalku waxay ku kor joogtayn doontaa haddii dastuurka ay dhigteen ay hareer maraan laakiin dowladda federaalku ma aha laha awood iyadu ay ku baajiso ama ay ku oggolaato ama doorasho ama xeerar kaleeto oo deegaanadaas ay leeyihiin madaxweyne deni ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha shidaal baaris ee soomaaliya runtii puntland hormuud bay ka ahayd si aad og tihiin arrintaas hadda socota puntland runtii waa ay soo dhoweynaysaa in khayraadka dadkan loo soo saaro laakiin waxaan rajaynaynaa khayraadku inuu ku qotomo sharci iyo dastuur haddii kale sidii shalay khudbadda madaxweynaha ka muuqanaysay wadammana waxay ka heleen horumar wadammo kalena waxay ka heleen dhibaatooyin iyo isdil maxaa yeelay haddaan sharciga iyo nidaamku adkayn khilaafaad ayuu keenaa khayraadku sidiisaba khilaafka u dhexeeya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo dowladda federaalka oo soo jiitamayey tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud bishii may sannaddii labada kun labaiyo labaatankii inkastoo siyaasiyiin badan ay aaminsan yihiin inuu ka bilowdo khilaafka labada mas-uul si gaar ahi usoo kale dhex galay dhanka hoggaanka xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha ayaa haddana sida laga dheehan karo hadaladii wixii muddadaasi ka dambeeyey jeedinaya madaxweyne deni waxaa udubdhexaad u ahaa arrimaha siyaasad ahaan laisku khilaafsan yahay oo ay ka mid yihiin maaraynta dastuurka iyo arrimaha federaalka qaybsiga kheyraadka siyaasadda dowladda federaalka ee maamul goboleedyada iyo sida loo wajahayo ammaanka dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo marar kala duwan arrimaha puntland ka hadlay ayaa booriyey inaan laga shaqayn kala qaybinta ummadda halisna aan la gelin xasiloonida puntland qofna veto power ma lahan soomaaliya annagaa muxuu ahay naloo doortay dalka iyo awooddii ugu sarraysay aniga iga bilaaw ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ku xiji baarlamaanka dheh madaxweynayaasha iyo baarlamaanada iyo xukuumadaha dowlad goboleedka dheh qof veto power kuleh mustaqbalka soomaaliya ma jiro saan lama yeelaya saan basaa la yeelaya qof dhihi karaa ma jiro talay jirtaa talooyinaan soo gaarnay dowlad goboleed iyo dowlad dhexe haddii layahay soo wada fadhiisanay waa soo qaadnay baarlamaankiaan keennay waa ka doodiyey waxna waa ka bedelay waxna waa nagu raacay kuwo kalea hadda miiska u saaran baarlamaanka dabcan waxna waa nagu raaci doonaa waxna waa ka bedeli doonaa sidaasaa marka wax oo qof walba uu dhinac muxuu ahaay rasuulka alai salatu slaam maradii xajrul aswadka ee qolo walba dhinaca ka qabata la yiri si meel loo geeyo ayaa muxuu ahay balaankeenan wuxuu noqonayaa mid darafka dhinacyaha laga wada haayo oo laysla wado oo shanta sano soo socotaahi meeshii aan ugu talagalnay la geeya haddii aan la yidhahdo laakiin walaalaha soomaaliyeedow mustawo kasta iyo darajo kasta iyo wax kastood leedihiin ha isku dayin hana ka shaqaynin dawna ma aha inaad tiraahda maya anaa diiday maya anaa diiday haddii ra'yi duwan aad qabtid ogolow number one in lagaala doodo ogolow dadka aad mas-uulka u tahay laftooda in lagala doodo waxaan waa waa waa waa mustaqbalkii ummadda oo go-aan laga gaarayo ogolow laakiin markaad tiraada anigu ma ogoli la iina imaamaayo dadkayga mma la gacantogaalaysanayaas dadkayga la ii dhaafayaa dadkum waanan annaga mas-uulka ahayn muwaanan xaq u lahayn inaan dhegaysanno muwaanan xaq u lahayn aaraadooda iyo afkaartooda inaan wax ka dhegaysanno adigay tahay inaad noo sheegto wixii maangal ahoo dhanna waa ka ogolnahay shalana waa ka ogolayn maantana waa ka ogolnahay waa taa aan sheegayo oo wax badan oo annaga naga dhex guuxaya maya sidaan sidaanaa ka roonaana la dhahay saan saanaa ka roon waana aqbalnay laakiin option nooma aha ama khiyaar nooma aha inaan fadhino oo aan joogno meeshii aan shalay joognay inuu waagu mar kale noogu baryahay option ma aha waa ka soconaynaa waan soconnaa dalkan labada sano ee soo socota haddii ilaahay yidhaahdo wejiga uu maanta leeyahay weji aan ahayn oo positive ah oo ka qurux badan ayuu yeelanaya haddii alla yidhaah sida ay qabaan dadka siyaasadda ka faallooda khilaafka u dhexeeya puntland iyo dowladda federaalka waxa ay ka mid yihiin caqabadaha baaxadda leh ee ka jira soomaaliya ee ku horgudban in soomaaliya cagta saarto helista nidaam federaal ah oo xasiloon iyadoo dowladda dhexe ay maamulayso danaha kala duwan ee qaran gacanna ka geysanaysa kuwa gaarka ah ee dowlad goboleedyada nuux muuse birjeeb v o a garowe